madaxweynahana si fiican waa u dhegeysteen ra-isul wasaarahana waa dhegeysteen xaaladda laska raban waa ogteed dadka laga rabo inay meel maraan waa idinka meeshan waxaa yaalla laba mooshin oo iska soo horjeeda mid wuxuu leeyahay ha laga dhigo gaantaag midna wuxuu leeyahay ha laga dhigo qarsoodi sidaa darteed dadkii mooshinadaas lahaa mooshinkii gacantaaggaa ayaan soo hormarinaa qoladii keensatay waxaan rabaa inay ka soo istaagaan ay akhristaan idinka waa dhamaata haddaba waxaan sida sharcigu qabo mar kale codsanaynaa in od codbixinta la xiriirta kalsoonisiinta wasiirka koowaad laga dhigo gacantaag
halkaa waxaan usoo istaagay inaan ka akriyo mooshanka xukuumadda ama ansixinta rasaaraha la magacaabay ee madaxweynaha uu magacaabay in laga dhigo cod qarsoodi ah waxaanu codsanaynaa in ogolaanshaha ama kalsoonisiinta ra-isul wasaaraha magacaaban lagu ansixiyo ay noqoto cod qarsoodi ah kalsoonidii iyo dhaartii aad marteen iyo ballankii aad gasheen sanduuqaa lidiin keenaa sanduuqii la ku ritaa codkiini waana maasantihiin sanduuqadaana la keenayo asalaamu calaykum sanduuqada hala keeno sanduuqada hala keeno